أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duurnimo ugu doorkaroon waxaa ka mid a dhegaystayaal ku dhowaad labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weeraro ka kala dhacay duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo amiirka guud ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa si kulul uga jawaabay dhaleeciimo ay dowladaha saliibiyiinta caalamka u jeediyeen tadbiiqinta shareecada islaamka ee waddanka afghanistan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ku eedaysay xukuumadda xabashada etoobiya inay xasuuq ba'an ka geysanayso gobolka amhara ee waqooyiga dalkaasi wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay in la xiro farbiyood laga cabsi qabay in webiga jubba ee mara degmada abwaale uu ku fataho munaasabad lagu sugootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud beesha ashraaf oo ka mid a beelaha dega wilaayada baay ayaa caleemo saaratay malaaq cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga bokool بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weeraro kala duwan oo ka kala dhacay duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo haya warar dheeraad ayaa laga helaya weeraro kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo ee koonfurta dalka soomaaliya dhanka duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka janaac cabdalle ee hoostaga magaalada kismaayo inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi qorshaysan lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaa sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo isla shidada ka tirsan dhanka duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay geesyada towxiidku waxa ay laba weerar oo dhabagalah u dhigeen maleeshiyad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada baydhabo weeraradan dhabagalka ah ayaa lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah oo laba saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo maleeshiyaadka ridada ah saraakiisha kamiinkaas lagu dilay ayaa lagu kala magacaabaa xasan liiter oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka ridada ee xerada iidow dhagaal ee magaalada baydhabo sarkaalka labaad oo ahaa abaandulo ciidan ayaa lagu magacaabi jiray saciid maxamed nuur geedi ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraradaas kusoo furtay hub kala duwan sida aynoo xakiijeen saraakiisha ciidanka mujaahidiinta dhanka wilaayada shabeellada dhexe waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay weerar madaafiica ku garaaceen xerada maleeshiyaadka ridada ee deegaanka ilbag duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe duqayntan ayaa kusoo aadaysa xilli shalay ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiica ku garaaceen xerada hiil weyn oo ku taalla waddada xidhiirisa magaalooyinka muqdisho iyo balcad halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta mahadsanid walaalka caliyare amiirka guud ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa si kulul uga jawaabay dhaleecimo ay dowladaha silmiyiinta caalamka u jeediyeen tadbiiqinta shareecada islaamka ee afghanistan kahana qaaday xaarta abdiqaadir ayaa tafaasiisha warkan haya imaarada islaamiga afghanistan ee ku dhawaaqday in tadbiiqinta shareecada islaamka ay si habsamele uga socoto dhammaan wilayaadka islaamiga ah ee waddankaasi ka kooban yahay amiirulmu'miniin hibatullah akhunzaadah ayaa kelimada cusub oo ujeeday wuxuu uga hadlay xaaladda guud ee waddanka afghanistan iyo siday u shaqayso xukuumadda islaamiga ee waddanka ka hana qaaday saddex sano ka hor amiirka imaarada islaamiga ah ayaa si kulul uga jawaabay dhaleeceymo iyo cagajuglan uga timid kufriga caalamiga ah kuwaasoo tadbiiqinta shareecada islaamka ku sifeeyey waxay ugu yeeraan falal argagixiso hibatullah akhunzaadah ayaa adkeeyey in xukuumadda islaamiga afghanistan ay si buuxda u ilaalinayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo aysan marnaba ka tanaasuli doonin si uu u garab raaraciso dalabaadka maraykanka iyo dhammaan kufriga caalamiga ah wuxuu hadalladiisii ugu dambeeyey ku daray in cadasyada caalamiga ah ee ujeedadoodu tahay in shareecada islaamka looga dhaqmo oo keliya masaajidda iyadoo la ogolaanayo in bulshada la gaalisiiyo xukuumadda islaamiga afghanistan marnaba uma jaxanjaxayso cadaysyada uga imaanaya shisheeyaha ee dalbanaya joojinta tadbiiqinta shareecada islaamka in aan sharciga raxmaanka ku dhaqanno waa wixii aan u soo halgannay marnaba suuragal ma ahan inaan noqono daalimiin alle ku caasiya ayuu hadalkiisa sii raaciyey amiirka imaaradda islaamiga ah imaarada ay ku bogaadiyey shaqada weyn ee u hayso muslimiinta isagoona dhammaan wilaayadda wilaayaadka ee wasaaradaha xukuumadda faray inay la dagaalamaan xumaha ayna dadka faraan wanaagga waxaa loogu yeero qaramadii midoobay ee dhammaan dowladaha yurub ayaa diiday in wax aqoonsiha ay siiyaan xukuumadda ka jirta magaalada kaabul oo ay ku tilmaameen mid argagixiso ah iyadoodana mas-uuliyiinta imaaradu ay sheegeen inaysan aqoonsi uga baahnayn kufriga caalamiga ah taas beddelkeedna uu dalka afghanistan ku tallaabsaday horumar dhan weliba ah tan iyo markii laga xuriyey ciidamada shisheeye mahadsanid xaaris dowladdaas libyada maraykanka ayaa ku eedeysay xukuumadda xabashada etoobiya inay xasuuq ba-aana ka geysanayso gobolka amhara ee waqooyiga dalkaasi walaalka marwaan ayaa warbixinta warkan eegaya xiisadaha cawlaadeed ee ka aroorsan waddanka etoobiya ayaa mar kale gaaray meeshii ugu sarraysay kadib markii ay kooxaha mucaarada qowmiyadaha iyo horumar militari ka sameeyeen dhowr aaga ciidamada xabashada etoobiya oo ka jawaabaya dardarta ay la soo baxeen maleeshiyaadka fallaagada mucaaradka ah ayaa qaaday waxa u eg argoosa ay kula kaceen qowmiyadaha oramada iyo maxaarada ila wareedyo ayaa sheegaya in xasuuq daran laga soo calaamadeeyey dhowr deegaan oo ka tirsan gobolada oromia iyo amhara sida ay soo wariyeen diblomaasiyiin iyo wariyaal ku sugan etoobiya mike hamer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa warar cusub oo uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamada nidaamka abiy axmeda ay geysanayaan gaboodfallo aad u daran oo ka dhan ah dadka shacabka aan hubaysnayn ee sacbuulleyda ah ciidamada xukuumadda etoobiya weli waxay geysanayaan xasuuq aad u daran oo ka dhan ah dadka rayidka ee ku sugan oromia amhara sidaas daraaddeedna suurtagal ma ahan in etoobiya dib ugu celinno qaanuunka kobaca iyo furashada shaqo a g o a oo kan hore uu maraykanku ka joojiyey etoobiya ayuu yidhi ergeyga maraykanka ee geeska afrika walaaca uu maraykanka ka muujinayo xaaladda etoobiya ayaa imaanaysa xilli isbuucii lasoo dhaafay ee maleeshiyaadka jabhadda faano iyo ciidamada nidaamka abiy axmedka la wareegeen inta badan deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo etoobiya mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay in la xiro farbiyooda laga cabsi qabay in webiga jubba ee mara degmada bu'aale uu ka fataho sida uu ku waramayo allaha cabdiwaab maxamed bukhaari wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabatay howl ay dadka beeralayda ah si weyn ugu diirsadeen taas oo ah xidhidda farabiyoodyada biyaha webiga u soo dusiya beerahooda biyahaas oo marka dambena cagta mariya dhammaan dalagga beeraha kaas oo ay dadku ku bixiyeen muruq iyo maal wada jira si ay uga helaan quudkooda wilaayada oo arrinkaasi ka hortegaysa ayaa hadda wadda howlgal ka dhan ah xidhidda faraha dhammaan afarta degmo ee gobolka jubbada dhexe waxaana la isku keenay inta badan gaadiidka loo yaqaano birta culus ee qabta howlaha noocani oo kale ah maktabka beeraha ee wilaayada ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqo xooggan ka hayay deegaano dhaca duleedka degmada bu'aale gaar ahaan goobo si gaara looga soo calaameeyey in khatar degdeg ah ay ka imaan karto haddii aan faraha deegaanadaas ku yaalla la afqaban deegaanadaas waxaa ka mid ah tuulada duqiyo halkaas oo shaqo xooggan laga qabtay waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo faahfaahinaya farta laga xidhay magacayga waxaa waaye cali maxamed suubow waxaana ku magac leerahay calaleera waxaana hadda joognaa alxamdulilaah waxaan joognaa tuulada duqiyo alxamdulilaah waayahay duqiyo maanta maxaa ka socdaa duqiyo maanta waxaa ka socdaa baallooyin alxamdulilah walooyada iyo shacabka iskaashanaya ayaa xirxaya alxamdulilah an oo salaad ibdilaahi alyowji maadla'e oo toorooga tuulada duqiyintaar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay ku mahadsan horaan beero kastoor qalbigaan ku baxsanaay ilaahiin haddii juhdi badan ka booqoyta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskule mahadaasiyow niida hadde rumacan sheegni alxamdulilah hoodhey qobsadaani gergeraani qalqal iyo walaahasani jiraan laakiin haddii geeka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay isku mahadsan beeroqaana bashbash iyo barwaaqo barwaaquu hoodhe unigeel ma lahayna looy ma lahayna erig ma lahayna beertay lahayna beertaada alxamdulilah qalbigaan sheegnay ilaahay ka mahadsan walooyada islaamka gobolka jubbada dhexe dadka beeralayta iska kaashini alxamdulilah nabadoon shariif shaacib oo ka mid ah waxgaradka bu'aale oo goobjoog ka ahaa hawsha afqabashada farta tuulada duqiyo ayaa isagana goobta ka hadlay maanta waxaan taagannahay dhulkii la xirayey ee xarakadu ay xiraysay iyo ummadda layska kaashaday waxaad mooddaa khoof baa dhacay webigii waxaan miyir lahayn buu noqday biyihii waa iska xaddaaf saraaca maanta ku yaalla dhulka haddii ilaahay ummadda meeshaan deggan uu u badbaadiyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan leenahay beeralayda iyo ummadda meesha degganba waa wax lagu wada kifaaxi karo oo lagu noolaan karo weeye ilaahay baana ku mahadsan mahaddaa ilaahay baa iskale awalan saaniyan dadkii juhdigaan bixiyey heer sare xarako macaldegmo macaldadweynihii ayaa mahaddaa iska leh maktabka beeraha ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa inoo sheegay in hawshan ay ka sii socon doonto afarta degmo ee gobolka laga soo bilaabo agagaarka degmada baardheere ilaa degmada jiliib mahadsanid bukhaari munaasabo lagu sugootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadda islaamiga ee galgaduud yaasir maxamed ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey koob iyo labaatan arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ayaa xaflad sagootin ah loogu qabtay hoolka madrasada cusmaan binu cafaan ee ku taalla degmada galhareerey ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ardayda ka qalin bedelatay dugsiga cusmaan binu cafaan ayaa tiradoodu gaaraysay koob iyo labaatan arday oo xifdiyey soddonka jus ee qur-aanka kariimka kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho wiilasha qur-aanka dhammaystay waa toban wiil halka gabdhuhuna tiradoodu ay tahay koob iyo toban gabdhood xafladda lagu soo guutinayay ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaaudiin macallimiin nabadoonno waxgarad odayaal haween iyo carruur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda madrasada cusmaan binu cafaan ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed kaasi oo ay aada ugu rayaaqeen kasoo qaybgalayaashii xafladda qalinjibinta فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد فيا ضيوفنا الكرام من الآباء والأمهات والعلماء والنقباء والمسؤولين والمعلمين الأعزاء وكل من ساهم في حفلتنا أهدي إليكم تحية مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها ملاك خير الدنيا والآخرة ووصية الأولين والآخرين ونحمد الله أن يسرنا بختم كتابه وها نحن اليوم بحفلتنا الاختتامية المفعمة بالخيرات والسرور فإني أريد أن أستفيد في مقامي هذا بكلمة حول فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ماذا تمنى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه عندما تمنى قذفه بالمال تمنى عمر رضي الله عنه رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح أخي أسألك بأسئلة كما سألتني فهل أنت مستعد لها ما معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله نبضا عبد النور شيخ إبراهيم وكهل لي أفك والدين تمدرسدا ayaa kelimo dardaaran ah kula hadlay macallimiinta iyo waalidiinta
haddaan waalidiin nahay iyo ardadii wax la baray iyo macallimiinta madrasadan galhareeri waxaan u malaynaha middii lix iyo tobnaad inay tahay lix iyo toban madaraso ah ku taal sagaashan boqolkiina xafladahan oo kale qabtaan tartankooda waa soo bandhigaan ardada waxay bareen waa keenaan waalidiintu waa ku farxaan macallimiinta intaasaan leeyahay waalidiinta waxaan leenahay anigoo iska bilaabaya war jira waaye ardayna waxau arday ku noqdaa in macallimkiisa loo daayo madaariista waxbarasho ee ku yaalla magaalada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo saara arday fara badan oo dhammaystay qur-aanka kariimka
waad mahadsantahay yaasir beesha sharaaf oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadda islaamiga baay ayaa caleemo saaratay malaaq cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan kadib kulamo ay wadatashi ay lahaayeen odayaashii waxgaradka beesha asharaaf ee degta wilaayada islaamiga ee bacy ayay ku guulaysatay inay dowratan naqiib ku hogaamiyay shareecada islaamka munaasabadii lagu cadheema saarayay naqiibka beesha asharaaf ee wilaayada islaamiga ee bacy waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada nuqabo waxgarad culumo ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mida waxgaradka beesha ashraaf isagoona sheegay in arrintan muddo ay ku taamayeen balse allah fadligii ay hadda ku guulaysteen naqiibkiina ay doorteen alxamdulilaah uma alxamdulilaah arantii uun walbadanka fikiraani yanin suurtagalhigeeka kolley ilaahay mahadu iskule ilaahay mahadis kadib maybaan mahadnagaane walaayadii barnaamijkaana nin fududayti oo usan horeeyo waalagan abu jacfar xafidahu allah waraacaah malaaqa la doortay malaaq sheekh xasan matow oo munaasabada ka hadlay ayaa ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono shareecada islaamka uuna ka warqabi doono kooda baahan iyo kooda dhiban intaba hortuuleesadiisin hanin rorten ama beycadiisin nin likoyten sienkagaadni ulees micishiyena sienkagaadni tan horta saasan ogaadasan mayna ballan eha anti wal ogoodaan eh midmanada tiitin may waa qaraabanada hariirshe danno hogin addinya aakharabalee madi isin midowtan mujaahidiinta umdan nagadaasan ini un kadedaana taasna waa ballangaad allahu akbar allahu akbar waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in wilaayada ay soo dhoweynaysa malaaqa ay dooratay beesha ashraaf isagoona ballan qaaday in wilaayada malaaqa ay la garab taagan tahay hiil iyo ho intaba wilaayada may hadhowaayase naqiibka cusub maylena naqiib hadhowaaw eediyada nxambaliyeeyana doorashada naqiibka waana hadhowaayana soo dhoweyn kadib may ballanqaadana ka walaay ahaan inuuna garab surugna oo wal allaala walaaga isuniinku baahada oo khayr iyo wanaagga is ankaalmaysadow haddii maskax iyo tale iyo ra'yi ata haddii xoogla ka garab suruma ata iyo haddii xiilada ka garab suruma ata iyo haddii xanti iyo hoolala ka garab suruma ata wal allaala walaaga inu ankara korna tabartayna ah ani unu unku xag radaane sabbuut an garab surugna yaan insha allahu tacaala in sheegana ugu dambayn waaliga ayaa naqiibka guddoonsiiya kitaabka qur-aanka kariimka raayada towxiidka qori aki afartan iyo toddoba iyo booskiisa iyo furaha gaadiidkii uu malaaqa ugu adeegi lahaa beesha marka inka horreyta ugaaska may ka wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka musxafka sharafta leh iyo ka wareejiyey ugaaska ugaas oo la wareeg ilaahay subxaana wa tacaala keewaala ugaaska raayatu towxiid raayaddii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam raayadaasaa iyo ka wareejiye naqiibka kanna maybu ahaa waa qura ake oo cusayba araga haytan qasna diska teeganta kanna booshkii shayu qasnadoojayna buuhanka jaran jazaakum allahu khayran usiina ka wareejiya oo la wareeg kanna waa furaagii gaadiidkii usanka khadmeeyey fadi umatahsay doorate munaasabadan ay beesha ashraaf ku dooranaysa malaaqa ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee bay waxa ay ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee bay waxaana ay ahayd munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana kusoo dhammaatay weji wanaagsan mahadsanid abu xasaan ugu dambayntii askari tahaybah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya cali cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada muddo sannad iyo bar ah waxa uuna qayb ka ahaa maleeshiyaadkii tababarka kusoo qaatay dalka itoobiya askarigan oo murtadiinta kaga biiray magaalada muqdisho ayaa ka mid noqday maleeshiyaadkii sida qaradka xornimada xasan garguurte ugu daabulay sannad ka hor gobollada dhexe isagoona si dirqi ah kaga soo badbaaday weerarkii mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen saldhiggii murtadiinta ah ee deegaanka coosweyne markii uu ka badbaaday weerarkaasi ayaa cali waxa uu go'aansaday inuusan ku dhiman gaalnimo islamarkaana uu usoo laabto diintiisa isagoo towbadkeen ah ayuuna dhowaan isku soo dhiibay wilaayada bakool waxaana lagu soo bandhigay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada markii towbada loo qabtay ayuu waraysi gaar ah siiyey warbaahinta andalus isagoona ka waramay mid ka mid ah dhacdooyinkii uu la soo kulmay intii uu ka mid ahaa safka cadowga cali cabdiraxmaan ibraahim murtadiinta sakabeeri reed camara kukubeeri wadanka la difaace yareen mayboa wadanka soomaali calanka baluuga lindhamadaa la ere diinga lindhamadaa lileema dheegna laakiin calanka baluuga lindhamadaa la ere tababaraha etoobiya kadib mayseenay hiramaslam ilaraa hiramaslan galabay abaara rogay saddex bilood oo kale ka jarnay meela hubna ninka gebi markaas kubaad shaqadii bilaawati meela ku dhagaagnay mayseenay galgaduud ilaa iyo oos weyna seeneeda cawsweyne ee weerar ayaa ka dhacay ee xilligaas xaggeed joogtay cawsweyneed rooge wallaahi weerarkaas halsaa si ana jeela halsaa haraabnami weeraranay bilaawada cawsweyne i dhagtagna wala arbushaadee yar wala ka aragnay laakiin cawsweyne markii una seenay dagaalka halsaanay bilaawaday halsaa markiinay bilaawadayna meel afjaraa ku dhiyey xerada murtadiinta way qobsaday xeraday maalgaaditi walinomba walna wala wareegi dhimasho ii dhaawacan wala ku dhihi horte lantiyadiis unkoyna isu baban dhamadaana lanka markiisa awabtiis waytoo dhamadaa laakiin maybo dad badan oo aan leyma ee dad badan oo ku badbaadayna jiraan dad badan oo ka dhamaday saaxiibaday ayna jiraan muddo ada wal yara saacadooyin ee socday dagaalka tiiday makakoynee ku badbaaday ugu dambeyn askarigan taa'ibka ayaa ka sheekeeyey sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona maleeshiyaadkii ridada ee uu kaga soo tagay safka cadowga baaq towbadkeen ah u diray dhalinyaro oo xamaras la roogmay ay galadeen intii wal faylan ahayna markaan ogaaday maskantay mageen la taladay koy may sareehin taalukuwa meylan muslimiinta kabiir toobada haykeen gobodoy foola taalukan ka sukunta dib dagaalkii oos weyna bilaahay koo badbaadiyay inka dhamana gaalnimo may sareehin koy toos muslimiinta kabiir maskaxday leh ku goti samadoonka iyo malaagaha la hariiri walooyada islaamiga leh la hariiri kaas kubaa dambe boo meel raaci fasahanya lankaasi kooya la yari mayboa meel badano walooyada roogdoon ha aragi lang itaabadiina male gaang itaabadiina male se amni ee amnigay oo suganyaatiyeeg loo kooyo aniga go-aankay maskaxday ku kooyi intii muslimiintana kabeero haddana dib hariir mabang la sameeyo waana baag dhalinyaradii asaabaday ee hadda asaabmihiini laakiin hor ahaan asaab aan hayni wali indirafaday baaga indirafaday haddii odkay dhegensadaama buuha odkay aanwo dad badan akase asku kunagda arfaday haddana hariir an la sameeyo maaba jaro horta sananan ka sheegay islahan indhohay wal islehmee en dadkaasi dadkii diiraan borto goori aan an rajari en yo osaasetaan hadda safaylelah indhohay amnigay maasha allah en sinanin ku sheegay isahayti wallahi farqiya andhahey wal is shaldubon hamin imaanaha shaliyin allah fadligii waxaa halbacaad lagu lisay noqotay bolo xooftidii xasan garguurtee kusoo galay saaxada dagaalka isagoona maanta xaalad quus ah taagan kadib markii maleeshiyaadkiisa ay u qeybsameen kuwa la dilay iyo kuwa ku naafoobay weerarada mujaahidiinta halka kuwa kalena iyagoo towbadkeen ah lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu